maanta ama galabta ama habeenba sida ay hadda kolley guddoomiyaha iyo akhyaar kale oo daafaha aan north america ahayn kasoo gelaysa ay u tahayba taarikhdu maanta waa lix iyo labaatankii june labadi kun iyo sideed iyo tobanka sidaynu labada socono lix iyo labaatankii june waa markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed ciid soomaaliyeed laga taago taarikh gaara bay inoo tahay xusuus gaara bay inoo tahay waxaa golaha codka shacabka ee sideed iyo labaatan ama twenty eight marti inoogu ah guddoomiyaha baarlamaanka khaatimo maxamed sheekh cumar xasan oo khadka telefoonka kaga soo jira magaalada buuhodle waktigan xaadirka ah waanu doonayno inaanu ka qaadno waraysi aad iyo aad ay dadku u sugayeen oo ku saabsan guud ahaan xaaladda khaatumo gaar ahaan heshiiskii dhowaan maamulka khaatumo iyo maamulka somaliland ay ku wada yeesheen magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland guddoomiye maxamed sheekh cumar aad iyo aad baan kuu salaamaya ciid wanaagsan sanad wanaagsan xaflad soomaaliyeed oo wanaagsan aad baan kuu salaamaya kusoo dhawow golaha codka shacabka soomaaliyeed ee sideed iyo labaatan aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku jirta madashatan aadna waxaan idinku hambalyeeyayaa sida aad baad sheegtay ammaantii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed oo xore la taago gobollada waqooyiga laga taago waa munaasabad qaali ah aada iyo aad baan ugu hambalyeynaya ummadda soomaaliyeed meel ay joogtada gaar ahaan dadka u dhashay gobolada waqooyiga ee qaatay maan maalinkan maanta taariiku labiyo labaatanka tahay waana dhowahay shacabka
mudane guddoomiye waxaan umalaynayaa waraysigeenu in meelaha u badnaan doono kolley adiga laftaadu ma diyaar baad u tahay ama waad ka warhaysaa hadalku meeshuu leeyahay baa loogu tagaa maadaamay goor dambe ku tahay waxaan rabaa inaan su-aalaha inta dadku danaynayaan aan kaaga soo qaado guud ahaan waxaa beryahan idin socday heshiis wadahadalla wadahadallo idinka iyo maamulka somaliland waxaan umalaynayaa go-aan qaadashadii qodobadii hadda aad hargeysa kusoo gebagabayseen waxaan umalaynaya inuu shirkii lixaad ahaa midacaynaba laba jabuutiha iyo haddii badankade laba aadis ababa ah kolley haddaanan khaldayn adaa isuxi doona wadahadalladaasoo dhani waxay u soconayeen si smootha wadahadalladaasi kolley sida adigu aad markii ugu dambeysay halkan aad noogu timaad noo sharaxday waxaa wadahadallo la gogol xaada oo qodobo masiiriya laga wada hadli doono madaxweynaha khaatumo professor cali khaliif galeed waxa uu safar ku tegay magaalada hargeysa wuxuu waraysi siiyey rugcadaaga weyn ee caanka ah ee maxamuud cabdi cali ducaale ee t v-ga home cable wuxuu sheegay in safarkiisani salaan guudna uu yahay uu socdo wadanka kenya uu shir caalamiya kaga qaybgelayo madaxweynuhu wuu soo noqday wax yar kadib adiga iyo wafdi aada hogaaminaysaa halkaa kaga daba tegey wadahadalladiinii halkaa hore marka ay marayeen maxaas kusoo siyaaday waad bal horta halkaa nooga bilaabi kartaa
bismi illaahi raxmaan iraxiim sidaad aadba hore u sheegtay shirka shirkii caynadada u horreeyey balnamo iyo in shirka la wada galo iyo in wadahadalo la bilaabuu ahaa isaga iyo mid aada sababaahiba shirkii december toddoba iyo tobankeedii ka bilaabmay sanadkii hore iyo nooga bilaabmay wadahadalka rasmigaay qodoba koob iyo tobana baa kasoo baxay markaana waftiga meesha maraysay ee khaatumaana guddoomiyagu ahaa waxaa ku xigtay jabuuti mar guddi farsamo isugu tagtay oo adigu qabanaysa muddada iyo wax noocaasa wuu jiray shirkii labaad ee rasmiga ahaana wuxuu ka dhacay magaalada jabuuti isagana anaa jerman ka ahaa kan saddexaad ee ka dhacay magaalada hargeysa wuxuu la xidhiiday oo uu lamid ahaa kuwa hore ee taxanaha ahaa ilaa haddana weli labadayadii guddi guddiyada wadahadalada ahaa yaa wada yaa go-aamadaas gaargaa gaadhay is-afgarashuuba ahaa kan dambe meesha la yihahdo hargeysa way jireen qodobo masiiri ah oo laiska soo qaaday si fiicanna ilaa iyo hadda way u socdaan insha allah bismillahi karim inay sidii usii socdaanna waa ku rajo weynahay wax isbedela oo hadalada ka dhacay ama khilaaf oo hadda way hortaagayna ma jiraan
waayahay hargeysa markaad tagteen keligyo la soo geliyey aaladaha faafinta ee fogaal aragga ama aaladaha bulshadu ay ku wada xidhiidho waxaad kulan yeelateen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo kasoo jeeda deegaanadan a c c iyo khaatumo oo maamulka somaliland ku jira inta kolley keliiga laga soo daayay intii negativeka ahayd bay ahayd iyo doodihii idin dhex marmaraya adkaa waxaad meel isla dhigteen oo dalka iyo dadka aad magac ahaan intiinuba sidateen dan u ah oo aad meel isla dhigteen ma jirtay mise shirkaa waad ku kala kacdeen
xubnaha ka soo jeeday deegaamadan roolga sanaag iyo cayn isla markaana u magacaban ama xilaalka u haya maamulkaas somaliland waanu kulanay waana wada hadalnay ujeedadadeedu waxay ahayd in aanu isu sheegno ama aanu u sheegno in maamulka ay ka tirsan yihiin wada hadal noo furmay noona soconayay muddo imikana aanu geli doono marka de istracture ahaan iyagu waxay kamid ahaayeen maamulka aanu wada hadlaynay wada hadalka mudo socday laakiin ka deegaan ahaan ama dad ahaan waxay ka soo jeedeen gobolladan suuriya sanaag iyo cayn in aanaan wax dhibaato ah oo gaar ah aanaan uga soconin iyaga isla markaana wixii uun xuquuqda dadka ama wadahadalay noo socday ama xaaladaha inaanu ku jirro wax dhibaato ah oo kalena ma jirin si fiicanna waanu isla afgaranay wax khilaafina nama dhex marin
waayahay intii aan shirarku dhicin madaxweynaha khatuma professor cali khaliif galeen wuxuu ku tegay safaro degmada borame wuxuu soo eegay dugsigii uu ka baxay camuud ahaa reer borame iyo reer awdal guddiyo kamida bay wada hadleen waxaa xafladu qabtay madaxdii aqoon-yahanadii iyo wasiiradii deegaanka ka soo jeeday muuqaalkaasi ummad badan oo soomaaliyeed iyo ummad reer khatuma ah waxa uu muujiyey in somaliland la wada leeyahay mawduucii xafladaasi ay ku saabsanayd oo aan waxba laysla diidanayn oo waxba lays aan maaragtay laysku khilaafsanayn ma ku muuqday inta aan su-aalahayga dambe u gelin filim sawiraya ama sawir sawiraya in khatuma iyo somaliland ay meel waxu wada wadi doonaan o hal maamul mustaqbalkoodu noqon doonaan si dad badan oo idin dhaliilaa ay ka dhawaajiyeen
socdaalka madaxweynuhu uu ku tegay magaalada layaha borame socdaal taariikheed buu ahaa waxaan u malaynayaa maanta waa nin da ah waa nin aqoon-yahan ah waa nin siyaasi ah dugsigii uu ka baxay inuu maanta tago sharaf bay u ahayd waxaa kale oo meesha taalay hormuudka jaamacadda halka camuud ku taala laba galaas oo isku xiga bay ku dhigan jireen at the same time muddo badan oo dambena way wada shakeeyeen sidii xilligii cali khaliif uu ahaa hormuudkii kuliyadii la ortay sedam isna ninka ku-xiga uu ahaan jiray waa professor saleebaki la ohan jiray weye isagaa ku invitegareeyey isaguna saasuu ku tegey socdaal siyaasadeed ma ahayn mid khaatumo arrimaheeda siyaasadeed wax ka bedelayana ma ahayn taariikheed buu ahaa iskuolkii udhigtay buu tegey raggii ay ardayda ka wada ahaayeen bay isugu tegeen uma muuqan bay la tahay haddii aan dee si kale loo dhigahayn wax dhibaato aana kuma jirin nin walibana waa jecel yahay taariikhdiisa meelihii uu iskuolka kasoo galay anigu lafteedu xaadadinkan ka galay waktigii igu horreysay iskuolka ano ilmo caruur ah maalin dhaweyd baan tegey waa soo booqday madaxweyne indhasheel wuxuu ka galay hurufadhi waanu tagnay iskuolkiisa waana kusoo sawiray waana khudbadna uu ka jeediyey arday dhigata imikana aada buu ugu hambaliyeeyey marka waa wax caadiyaho problem ma aha baan u arkaa wax dhibaato ana ma aha taariikhda siyaasadeedka iyagana mid wax ka bedeleysa maaha intaas
guddoomiye maxamuud sidii aada u joogteen hargeysa ummaddu ay shacbigu idiin soo eegayey oo wadahadaladiinu ay qaabka u muuqdeen go-aamaad soo saarteen idinkiiyo somaliland ku saabsan qodobo masiiriya qodobada intaa hadda anigu aan ka xusuusto waxa ugu horreeyey somaliland la wada leeyahay awood qaybsi maamulka oo la daadejiyo ilaa heer tuulo ilaa heer gobol ilaa iyo heer degmo dastuurkood dib loo eego qodobada intaa laa eg ee lagu heshiiyey so maamulkii somaliland systemkiisii maaha
marka ugu horeysa qodobadan lagu heshiiyey siaan kuu sheegay waxay la awood yihiin ama la arrin yihiin qodobadii kasoo baxayay jabuuti oo kale ama meesha la yihahdo adalla fadhigii saddexaad ee rasmiga ahaa buu ahaa waa loo gudbay arrimaha masiiriga ah waa la isla gartay gud labada guddi wadahadaladu way isla qaateen in la samaysto maamul gobolada waqooyi ah oo guud marka lagu leeyahay somaliland somaliland protectorate waxaa la odhan jiray dadkii gobolada waqooyi degi jiray ee ingiriiska uu gumaysan jiray not somalilandka maanta ah ee halkan qolada isaaq ay ku haysato ma aha waa maamulkii goboladii waqooyiga la odhan jiray ee ingiriiska uu gumaysan jiray marka la leeyahay somaliland cusub oo la wada leeyahay oo dadku xuquuqdeeda u siman yahay oo haddii eebba idankeeda leeyahay nina aanu magan ku ahayn ma aha kan jira hadda waa kii gobolada waqooyi inay samaystaan maamul iyo dallad cid walibana ay yeelato maamul hoosaadkeeda sida bini aadamka kaleba uu ugu dhaqmo ama uu u yeesho oo meelo badan oo caalamka ka mid ah lagaga shaqeeyo ama ay ku jiraan oo weliba laga yaabo inay kala af iyo kala dhaqan iyo kala diin yihiin maamulka khaatumo iyo maamulka somaliland waxay u wada hadlayaan laba maamul oo gobolada waqooyi ku jira ka mid ah oo oo hadday ay natiijadu noo gaadho aanu ka rajo qabno ama aanu ku soconno dhabe noo tilmaamaya inaanu maamul guud wada yeelano cid walibana yeelato maamul hoosaadkeeda maamul dhaadhicintan lagu sheegayo ilaa heer degmaahi waa ka caalamkaba ka jirta ee gobol waliba miisaaniyadiisa qorshihiisa amnigiisa nabadgelyadiisa uu xorta u yahay isagu leeyahay ma aha balasaar laga magacaabay hargeysa inuu tago laascaanood ma aha maayr laga magacaabay hargeysa inuu tegayo degmooyinka iyaga degmooyin tuulooyinka iyagaa isdooranaya oo maamulkooda dhisanaya oo ciidankooda qoranaya amni booliis ama dalaawusheed kii loogu talagalo gobolku waa sidoo kale isagaa ismaamulaya laakiin waxaan wada yeelanaynaa haddii ilaahay idankiisa ay ku noqoto wasaaradda gaashaandhigga guud taasaanan doonaynaa inaan muxuu ahaa kula qaybsano ummadda soomaaliyeed ee waqooyi iyo koonfur ahayd ee midna ingiriisku gumaysan jiray midna talyaanigu gumaysan jiray inay ku qaybsadaan sidaas ay muxuu ahaa xuquuqdooduna ay ku caddaato cid waliba xuquuqda ay leedahay waxa weeye nidaam adduunka oo dhan ka jira waxa weeye waad ogtahay oo africa oo dhan baa loo baahan yahay ama geeska africa ama d muxuu ahaa igad yaa iminka la doonaya in loo dhiso maamul ay muxuu ahaa mideeya ama koon ama muxuu ahaa dawlado badan oo yurub oo kale iyo yaaba dee midoobay waa dawladaha afrikaanka ahna inay dhawaan isu tagaan kuwo badani oo wax la danaynayo marka inaan anagu isu tagno haddii aanu isu qiro oo dhamaystiranno structureka iyo nidaamka dawladeed ee ay leeyihiin calankaanu ka wada hadli doonaa caasimadaanu ka wada hadli doonaa dastuurka ku caddaan doonta waxaan iminka iyagu ay wada leeyihiin ma aha magac somalilana la qaadanaya magacaanu ka wada hadlaynaa oo calankaanu ka wada hadlaynaa oo caasimadaanu ka wada hadlaynaa oo xuquuqda gobol waliba leeyahay baanu ka yeelanaynaa oo gobolada sooria sanaag iyo cayn la yihahdo waxay noqon doonaan gobollo iskeed isu maamula oo arrimahooda nabadgeliyo iyo arrimahooda dhaqaale iyo arrimahooda horumarineed iyagu iskale marka waxaan u filaya inaana inaanay wax dhibaataa cidna ku haynaynin oo ciidanka hadda jooga laascaanood kambala meesha la kalambayd ee ocobationka ku jooga wuxuu noqon doonaa mid ka baxa oo dadkan ciidamadiisa iyo deegaankiisa amnigeeda ay iyagu la wareegi doonaan
waayahay mudane maxamed cumar kalfadhiga waxaad ku fadhideen maamulkii khaatumo iyo maamulkii somaliland sidaa hadda aad ii sheegtay qodobadana qodobka ugu horeeya waxa weeye in la dedejiyo maamulka aan kugu celiyo su-aashaasi ummad badan ay ugu qanacdo somaliland la wada leeyahay micnaheedu markaa magacii khaatumo idinku waad baarkin garayseen oo magacaa somali muxuu ahaa somaliland ayaad inaad wada qaadataan somaliland cusub oo tan qolada isaaq haysata aan ahayn oo somaliland la wada leeyahay ah baad idinku hadda diyaar u tihiin ba baad rabtaan baan u gartay
qodobka ugu horeeya qodobada tan waxa weeye in somaliland iyo khaatumo ay ku tuuntuunsadaan sidii ay is-afgarad buuxa looga wada gaadhi lahaa loo wada gaadhi lahaa number laba waxa weeye in la wada in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa somaliland loo wada loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad maamul wanaag isxaqdhowr xuquuq muxuu ahaa xuquuqal insaanka ku dha ku dhisan diinta islaamka diinta islaamka oo muwaadiniinteedii mid wali mid mid midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin waxaan kuu sheegayaa qodobka afraad wuxuu sheegayaa in la sameeyo maamul daadesin devolution waad garan inuu yahay maamulka gobolka iyo degmada iyo mid waliba inuu gaarkiisa isu maamulo oo awoodda hargeysa wada taalla ama xamar wada taalla ay gobol walba ku tagto si xor ah oo uu dastuurka ku cad oo nidaamkeeda leh oo xuquuqdeeda leh oo amnigeeda leh oo aan cidina cid ku faragelinahayn miisaaniyadooda iyo qorsheynteeda iyo nidaamkeeda ay leeyihiin waa maamul daadejin noocaasa oo devolution oo caalamka oo dhani uu isticmaalo weeye ma aha in maamulka hargeysa uu guuhooda wax ka maamulayo maya ma aha inuu xaalanka wax ka maamulayo ma aha inuu awlboogeed ka maamulayo waxaa ka maamulaya dadkii u dhashay ee leh ee degan degaan walba iyagaa xor u ah cidda ay dooranayaan cidda maamul ay ka dhiganayaan booliskooda saldhigooda maxkamadooda nidaamkooda ma aha somaliland lagu bixiyo dastuurkana iyana dastuur bay leeyihiin anana dastuur baan leenahay guri dastuurka marka la furo waxaa lagu saarin doonaa xuquuqaha kaayadu sheegayo ilaa ay iyad ay ay soo dhamaato oo hawshaa laysku soo afgarto wax ogolaansha ahi ma dhicin iminka waa darabooskii weyi waxay firka soo socda yaa noqon doona in dastuurka lagaga wada hadlo oo la furo oo kaa la furay wixii markaa lagaga heshiiyo oo si sharci ah loogaga heshiiyo yay noqon doontaa in loo soo bandhigo cid wada baarlamaankeeda si ay u waafiqso hawshaas waxaan leeyahay annaga kaayada furistiisa iyo waafajintiisa annagay noo taallaa laakiin waxaa muhim ah oo lagada maarmaan ah marka hore in wax laysla qaato oo oo iminka haddii caasimada laga wada hadlo ama calanka laga wada hadlo ama magaca laga wada hadlo magacu wuxuu noqon karaa kaatumo calanku wuxuu noqon karaa kaatumo caasimada iyagaa la siin karaa ama magaalo kale ay keeni kartaa waxa weeye wixii iminka la qoto iyagana kooda ma ahaanayo sidii ay ku ansaxsadeen annagana kaayagu ma noqonayo say isku qaban karaan haddii diinkeeli ay u taloobi karto bay noqonaysaa waxaa raacda fikirka laga soo jeediyo ama aaraada laysla soo qaato cid waliba waxay leedahay baarlamaan baarlamaankaasi ama wuu ansixin doonaa ama wuu diidi doonaa ma aha halo dhamaatay oo go-aankeeda imika yaallo wakti dheer baa ka dhiman broseskan baa la wadayaa haddii laysla qaad wax laysla qaataa ay jiraan waxaa mid walba loo celin doonaa baarlamaankooda waana la ansixin doonaa ama waa la diidi doonaa taasina wax darabaa maaha laakiin waxaan kula sugaynahay insha allah bidnillahi kariim in guula laga gaadho mid guud laga gaadho mid ummadda soomaaliyeed oo dhan anfacaan laga gaadho
waayahay mudane guddoomiye mar labaad waa ku salaamaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal labada maamul qodobba syria oo kala ah khaatumo dastuurkeeda waxaa slogan oo ah midnimada ummadda soomaaliyeed iyo calanka buluuga ah somalilan slogankooda iyo qodobkooda masiirigaan meela loo dhaafi karin waa goonisutaag ay soomaaliyiinteeda ka go-een ma idinkaa ka tegey qodobkii soomaali weyn iyo jamhuuriyadda soomaaliya calankii buluuga ahaa mise reer somaliland baa toddobiiyo labaatan sannadood ka kaaftoomay goonisutaaggii ay dunida u sheegayeen
waxay ku xidhnaan doontaa dastuurka sida loo qorto waxaanan ku rajo weynahay inaan cidina ka tegi doonin midnimada ummadda soomaaliyeed wax la gaadhayna maaha waa sida loo qorto waa suuragal inay wax diidaan annana aan wax diidno oo ay hawsha dee waaba wax kala yani isdhaafi karaan ay isdiidi karaan taasina cidna idikalaadka ma hayso qaban mayso waxaan sheegayaa waa arrintaa koobka layaha midnimada ummadda soomaaliyeed waa lagana taabtaan xagga iyaga iyagana waxbaa u qoran hadda iyaguna tooda imika waxaan maanay rajo buuran ay ka qabaan ma jirto waxaan u firi ka horjegi maayo qodobkaasi labada dadku way way ku kala duwan yihiin laakiin wixii marka laysu yimaado laga meel dhisto lagu qorto way noqon doontaa waxaana filayaa oo aan ku rajo weynahay in midnimada ummadda soomaaliyeed ay noqon doonto mid mar walba laba taabtaan
waayahay mudane guddoomiye waxaa jira shir kale oo aada u ballanteen oo hadda magaalada burco ayaa ka dhici doona bisha julaay muxuu isagu kaasi ku saabsan yahay
waa ka la isugu iman doono dastuurkana lagu furi doono
waya waya dastuurku la furaya waa dastuurka somaliland wax fikra weli ma ka haysaa guddoomiyihii baarlamaankaa tahay sababta keentay in dastuurka somaliland la furo ummad badan baa su-aalo badan ka qabtaa confuse badan arrintaa kaga jiraa gaar ahaan reer somaliland markaanu hello waa halkooda ase khaatimo xog intee lag baad ka haysaa sababaha keenay in dastuurka somaliland dib loo furo
waxaan aada u firayaa xog waan ka hayaayo de waa ka aan ka hadlayay goobtoodna waan ahaa wadahadaladoodu markii ay meelo badan galeen khilaafaadka ama differenska u dhexeeya labada dastuurna la og yahay dakaayadana waa la furi doonaa marka aanu kan isla salayno marka wax gaar ah iminka haddii la kaayaga hala furo runtii waxaan filayaa inuu yahay sagaalkan iyo dhowr deji inuu qodob inuu yahay kaayagu kan kalena waxaa laga yaabaa inuu dhowr boqoloo uu yahay waxaa hawshaas mid uun baa la furi lahaa marka hore ka dambena wuxuu noqon lahaa in la furo cidda hadda labadeeda dhinacna midug baa ku hor lagu horeyn lahaa waxaa la iska qaatay intaa somaliland noqdo annaga dastuurka wuu dhisan yahay wuu noo yaalaa marka go-aan ay xukuumaddu la timaado ay soo qaadatay waxaa loo iman doonaa baarlamanka yaga baarlamanka yaga qorshihiisa markaa waxaa ku muddo waxaa la furi doonaa haddii waxaa hesiis laga garto in kaayagana la furo oo waxyaabaha ay ku leeyihiin differenceka ay ku leeyihiin muxuu ahaa lagu sareeyo isla markaana la waafajiyo sida kaleba muxuu ahaa uu yahay labada dastuurdana labadaba waa laga tegayaa haddii la isla adkabto oo ay noqotaan muxuu aha wax lagu heshiiyey dadkani waa dadkii labada dastuur baaxaa weeye kan loo guurayaana waa mid ka dhexeeya oo iyaga midaynaya haddii midnimada lagu heshiiyana waa adxan haddii lagu heshiin waayana waa lakum diinikum waliya diin
waaya guddoomiye maxamed sheekh cumar maamulka khaatuma isteeda soomaaliya magaalada taleex baa lagu aasaasay kaaga warrami maayo waxaa isugu yimid nin garboodkii iyo aqoon-yahanadii waxgaradkii ummaddaasi ay lahayd adduunka meel kastoo ay gudiya dabadba ka joogeen magacaasaa lala baxay oo ay ummaddaasi la baxday oo identity u ah in badan oo idin dhaliisha maxamed sheekh cumar oo fulaxantii mamooga waxay leeyihin guddoomiyaha maxamed sheekh cumar madaxweyne cali khaliif iyo hogaanka iminka maamulka khaatimo u haya gaar bay u maroorsadeen wixii ummaddani ay wada lahayd oo raalli laydinkagama ahaa heshiisyada aada somaliland la gelaysaan ma tahay waktigii magaca ummadaasi ay leedahay intaydan cid kale gorgortan kula gelin in la bedelo inaad ummadii iyo dadkii aad matelayseen guud ahaan aad masiirkan ku celisaan oo aad kala soo tashataan
waa su-aal aada iyo aada u fiican aad baadna ugu mahadsan tahay walayaa horta dastuur baan leenahay dastuurku muddada madaxweynuhu joogo hogaaminta siyaasadeed maamulkaa leh waxyaabo lagama maarmaan ah in bulshada ama hayada golaha sare ee dhaqanka lagala tashado ama ay ansiciyaanna waaba jiraan waxaa kamid a tan masiiriga ah hadda golaha sare ee dhaqanka iyo golaha baarlamanka ee khaatumo yaa ansixinta waxa masiiriga ah ama dal ha ahaado ama dad ha ahaadee iyagaa iskale laakiin xukuumaddu siyaasad ahaan hogaaminta iyadaa leh marka ay wax soo dhamayso ee iyadu ay soo diyaariso ee ay heshiiskeeda hadday gasho xitaa ay soo gasho wixii masiiri ah waa in golaha baarlamanka iyo golaha saree dhaqanka loo keenaa iyagaa ansixintooda iyo muxuu ahaa haddii adoobinkeeda leeyahay ansixin la-aantooda iyagaa leh waana wax u iman doona oo hor imanaya marka xukuumaddu intay wax iska afduubto oo madaxweynuhu uu xudi doono heshiis la gala masiiri ah oo uu iska marin karaa ma jirto waxaan leeyahay way leeyihiin xilli iyo wakti ay lagama maarmaan tahay in lasoo hordhigo laakiin wixii under brocess ah oo ku jira muxuu ahaa brocesskii ku jira oo aan go-aankeedii la gaarin oo xilligii ay go-aanka iyagu yeelan lahaayeen aan la gaarin oo wax ka soo baxay iyo wax ka wax ka xumaan doona iyo wax ka xun ka wanaagsan midna aan la hubin in lagu qabsado xukuumadda awoodeeda anigu ma qabo guddoomiyihii baarlamanka aniga ah anigu marka aan gudiyada aan wadahadalada ku jiro xubin uun baan ka ahay maxamuud cumar la yidhaahdo oo golaha guddiga wadahadalada guddoomiye u ah haddii aniga toddobada xubnood ee aanu nahay afar ka midii iiga cod badato golaha waxaan ku kasbanahay inaan qaato go-aanka guddiga markasta ay baarlamaan noqoto waan usoo fadhiisan golaha baarlamaankaa la fadhiisan qodobkaa lay laga warrami xogtiisaa la bixin qodobka caynkaas iyo caynkaas go-aanka ay xukuumaddu qaadatay ee caynkaa iyo caynkaasa waa loo dhexdhigi waa laga faalloon waa laga yacni waxaan uga socdaa anigu guddoomiye baarlamaan ahaan kuma joogo saacid ninka layahay wasiirka arrimaha dibaddaayana wuxuu ku joogaa oo ku saxeexayaa guddoomiyaha guddiga wadahadalada somaliland anna waxaan ku hadla ku hadlaya waxa weeye ama waxaan ku saxeexayaa guddoomiyaha guddiga khaatimo wey waxaan wax ku aan wax ku ansixinaya ama aan muxuu aha xididaan gelaya guddi baanu nay markaa baarlamanka marka la yidhaahdo golaha baarlamanka la keeno dee sidii baarlamaan ku ansixiya wey codkana waa loo qaadaya dadku baarlamaanku meeshiisu jagadiisu ka leeyahay meesha marxaladiisu ka leeyahay dhaqanku waa ka daarig golaheeday ka leeyihiin labaduba waa dastuuri in golaha sare ee dhaqanka iyo golaha baarlamaanku ay ansixiyaan wixii masiiri ahna waa sharci xukuumadduna xilligaan laguma qabsan karto baarlamanka iyo golaha sare ee dhaqanka annaguna xukuumaddu siyaasadeeda inta ay ku jirto ee boroseskeeda ku jirto kuma qabsan karno laakiin xilliga ay noo bislaato ee ay noo timaado waxa heshiiska ay galeen ma ansaxdaa ma aha duruufta keenaya caynka waa laga doodi sidii baarlamaan ahaan jiray ama golaha sare ee dhaqankuba wixii xag ah markaa laysku abgardo ee baarlamaankuna ansixinaya golaha sare dhaqankuna ansixinaya way leeyihiin madal iyo wakti iyo xilli ay waxani u imanayaan ay waajib ku tahay laakiin wuxu intay andardarasafka yihiin hawsha ay ku jiraan dee tasigu mar walba uu fiican yahay laakiin uma arko inay wax shaqadooda ka baxsan tahay
waaya marka waxaan u gartay jawaabtaada in badan oo idin eed idin eedeysaana ay tan su-aal kaloo raacaysa ay tahay wadahadalka aada somaliland la gasheen wadahadal khaatumo iyo somalilandna buu ahaa ee ma ahayn mid haddaad maamulkii halkaa tegay professor cali khaliif iyo adigoo guddoomiyaha baarlamaanka aad hogaaminayseen uu ahaa midaad somaliland si toosa ugu biirteen inuu ahaa mid masiirkii reer khaatumo iyo reer somaliland oo wada hadlaya
heshiiska halkaa ka dhacay de heshiis de heshiiska ma aha waada arkay titleka warqada waxaa ku taala watan wan hayaa waxaa ku taala is-afgarab somaliland iyo khaatumo hadde is-afgarab waa taqaanin waxa weeye wax la isku adkartay waxase ahayna waa guddiyadii wada hadalada sacal cali shire oo ah guddoomiyaha guddiga wada hadalada maxamuud sheekh cumar oo ah guddoomiyaha guddiga khaatimo intaas weeye ma aha arrin lagu biiray ma aha waa broceski waa sistamada ay maraan ama wada hadaladu ama ay guddiyadu guddi marka ay cid dirsato ee ay wada hadal gasho wixii ay guddigaa isku soo sahneen ee isku isla soo qaateen ciddii ay ka yimaadeen soo diratay markii hore way ula noqdaan ma aha decision makers haddii ay suuragal noqotaan oo horumar lagu gaadhana waa wax la qaadan karo ansixinteedana marka xukuumaddina way geli waala markay muxuu ahaa markay xukuumadda soo dejisana baarlamanka iyo go-aan sare dhaqanka ka taala ansixinteedana iyagaa le wixii golaha sare ee dhaqanka khaatimo ah golaha sare ee dhaqanka khaatimo iyo golaha baarlamaanka khaatimo way u taalaa ansixinta go-aanada ay gaadhaan labada maamul ee marka madaxweyne raisaan
waayahay maxamed sheekh cumar waxaad tidhi qodobadaas waxaanu kula noq kula gurya noqonaynaa golayaashii baarlamaanka iyo golihii dhaqanka ee khaatumo golihii dhaqanka waad arkaysay already dhammaantood garaad cali garaad jaamac oo maamulka khaatumo ilaa iyo habeenkii la aasaasay aan geedna uga leexan waad arkaysay waraysigii uu maalintii dhaweyto bixiyey inuu disagreement ku ahaa wadahadalada aad gasheen iyo qodobada heshiiska ah misleediin haddaad la gurya noqotaan oo aad baarlamaanka iyo golaha dhaqanka aad horgeysaan heshiiskiinaasi mid hore usii soconayo midho dhalaya maaha
horta marka u horeysa heshiiska labada maamul isla qaadanayaan ee baarlamaanka la horkeenayo ee golaha sare dhaqanka la horkeenayo go-aanka guddiyadan ma aha waxa weeye marka ugu dambeysa heshiiska labada madaxweyneha la dhaxayo oo labadan guddi ma ahaanayo marka labadaas ay dhacaan baa lagu soo celin doonaa golaha baarlamanka iyo golaha sare ee dhaqanka haddii laisu caqli horta waxaaba dhibaato ah wuxuu iyadoo aan layskana wareysan waxaan layska weydiin lana odhanin waxay waa sidee oo cid in haddii cid waliba ay ka hadasho oo farageliso dhibteeday yeelanaysaa waxaa aada u habboon marka xukuumaddu hawsheeda soo dhamaysato waxay ku khasban tahay in golaha in la keeno golaha baarlamanka iyo golaha dhaqanka khaatimo marka la hor keeno xukuumaddu way fircin way ka hadli way doodi way hadli go-aanka ugu dambeeyase waxaa yeelanaya labadaa arrimood weeye golaha sare ee dhaqanka khaatimo hadda anigu minaan khaatimada ku jirin ka hadli maayo oo markiisa horeba intuu aan kuba jirinba waxaan ka hadlayaa nin kamid a golaha sare ee dhaqanka khaatimo waa cid la yaqaan wey kuwaasaana ansixin doona wixii go-aamo ah ee ay wada dhamaystirtaan ee masiiri ah xukuumaddu hadday xukuumad kale heshiis ma gasho oo ay silimaaro iyo waxqabad iyo noocaa la gasho ma aha waxaan ka hadlaya waa waxa masiiriga ah ee dalka iyo dadka ku saabsan go-aankooda ugu dambeeya waxaale baarlamanka maamulka khaatimo iyo golaha sare ee dhaqanka khaatimo
waayahay waayahay mudane guddoomiye waxaan rabaa gabagabadii iyo gunaanadkii inaan ku siiyo muddo dhowr daqiiqadooda inta heshiiskan idinku ogole reer s c iyo khaatume inta idinku ogol heshiiskani waaba idinku ogoshahay ee raacsan qaabka aad waxusoo aada usoo maamusheen inta idin diidan ee aaminsan inaad arrinta tan meel kale la qabateen ama aan idinku waafaqsanayn heshiiska kan ama aaminsan inaad masiirkii khaatumo somaliland u geyseen adiga oo la hadlaya maxaad kaga faa'iidaysanaysaa waraysigan waktigaan ku siiyey
waxaan kaga faa'iidaysanayaa marka horeysa ummadda reer khaatumo ummadda soomaaliyeed ba ama an ilaahay gobollada waqooyi ee maanta lix iyo labaatankii june ay ahayd aada iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ummadda reer khaatumo dadku marka horeba waxaan dadkaan la hadlayaa waa dadka khaatumo ogol ee markii horeba khaatumo ahaa laakiin nin meel kala joogay oo aan khaatumo ahayn ama puntlander ah oo wax kala sheeganaya ama marka horeba ka tegay ee mucaaradka ahaa ka hadli maayo mucaaradka aan ka hadlayaa waa mid khaatumo ah ogol maamulka khaatumo shuruucdeeda ogol taageersan hadduu doona markaa maamulka ama ha dhaliilayo ama yuu dhaliilay laakiin waxaan ka hadlayaa qofka marka horeba ahaa khaatumo laakiin mid markii horeba aan khaatumo ahayn lama hadlayo oo kuma jira meeshkan cid kasta oo reer khaatumo ah waxaan leeyahay waa walaalow muddo badan baynu halkan kusoo jirnay dhibaato badan iyo wakti badan baynu soo luminay ama soo maxay dad badan baa u dhintay inay maanta halkan soo gaadho dad badan baa u dhaawacmay khasaare badan oo naf iyo maalba abaa la galay mid maskaxeed baa la galay dadka khaasatan maamulkeeda ku jira dhibo badan baa usii dheer kuwa adow baa usii dheer kuwa aan kuwa u dhashay reer khaatumo ee aan khaatumo ahayn iyo dhibaadahay gaarsiiyeen baa usii badan waxaan leeyahay ummadda tan waxay u baahan tahay nolol mustaqbal aayo oo ilaawa waxaan leeyahay marka u horeysa wixii go-aamo ah ama arrin ah ee ku soo siyaada maamulka khaatimo ama uu cid kale la yeesho inta aydaan wax warbaahin ka hadlin inta aydaan muraara dilaacin yeesha inaad la xidhiidhaan maamulkiina weydiisaan sababnujuulka wax kan xaaladan jirtaan maxay tahay si macquul ah wixii aada u aragtaan waa okay wixii aada u arki weydaan idinkoo aan warbaahin marin oo aan aflagaado samayn oo aan caytan samayn oo aan idinku cabirin meel kale ku cabirin waxaan idin leeyahay la soo xidhiida weydiiya ka waraysta maamul baa hadda weerara lagu ji lagula jiraa maamulka la hadlayaa istaraatijiyad iyo nidaam siyaasadeed muu samaysanayaa looma baahna in ay sii baxdo siyaasadda aada la gola tegi lahayd waxaa laga yaabaa xitaa halka kan imika intan la gaaray lafteeda yaan aan idinka wada tarjubi karin ama aanan idiin wada sheegi karin sababaha keenay iyo meelaha ay mareen waayo wax waliba sakad bay leeyihiin waxaan warbaahinta laga sheegi karin badan baa jira wax badan oo gacmo gee jira hoos looga maydhaa la yidhi dib looga maydhe wax badan oo u baahan hogsiimo iyo haddii eeba idankeeda leeyahay kabaaraan deg iyo aragti siyaasadeed oo dheer in loo yeesho yaa lagama maarmaan waxaan idin leeyahay idinkoo aan mooral karin idinkoo idinkoo aan naftiina haysin idinkoo aan muraar dilaacin talaagareeya inaad nala soo xiidhaan ama xiir yeetaan oo aada ogaataan xaaja dhabta ee meesha jirta waxaan ku darayaa war halka kan aan joogno waxaa ka talin karaa ninka xogteeda og nin xaajadu meeshay maraysa og nin wacyiga lagu jira og nin xaalado badan ogaan kara yaa ka talin kara anigu ruuxayga markaan joogo maraykan iyo yurub xaalada taalla ee aanan ogeyn kama talin karo waxaa laga yaabaa inaan si qaldan ama si meel kale ah ama ay si kooida ahaato ima riyaatiga in laga fogaado maaha in laga fogaado ma aha muxuu ahaa somaliland waxaan filayaa hargeysa inaan tago way igaga adkayd wax badan oo muxuu ahaa adag bay inaga sii adkayd soomaalida waxaa tirahdaa geelay nashaadkiisii baa maray nin baa yii aabo meeshan aynu maraynaa kurua geeloodigan doosgeel nashaadkiisii baa maray in la maro waa naloo dhaariyey khaatimo waxaa naloo ku dhaariyey inaanu danta guud ka horumarino danta yada inaanu ka horumarino inaanu daacadnimo ugu shaqeyno in aanu ku adeeg inaanu ummadda nasiibkeeda ku adeegno markii nala dhaariyay marar badan oo ka duwan oo dambana waanu u dhaaranay laakiin mar walba qiimeynta adinku aada wax qiimeynaysaan waxaa ka muhiimsan qofka goobta jooga iyo xaaladdan sida ay tahay sabab nasuulkeeda iyo meesha ay marayso kama talin karo qofkaan ogeyn waa nin yii maata soomaaliya joogtana anoo yurub jooga doonaya inay halkaa carruur igu dhashay baan bulshada horta xaaladatan in loo yimaadaa fiican dalka waad leedihiin sharci gaarahi annaga nama taarin duruuf gaarahi nama dhib badan baanu ku qabnaa wax badan oo taa aad ku qabtaan ka duwan baanu ku qabnaa ubadkaya ubadkay dhaleen masiirkoodii wey kan laga hadlayaa anigu ilmahayga qofkaan ka jeclahay ma jiro inaan sharaf darro u xambaariyo karaamo darro u xambaariyo kaaga iyo kaygaba oo lay kaaga oo lay dhaariyo iyo kayga oo aan u dhaartay labadaba inaan sharaftooda ilaaliyo oo cirdigooda ilaaliyo oo nasabadooda ilaaliyo oo geritaankooda ilaaliyo oo taariikhdooda dambe ilaaliyo waa wax lagaa maarmaana adiguna ka daaris weeye qofka mas-uulka ah ee intaa maraya ee dhibaabaha ku yimid iyo waxyaabaha istaakulooyinka ah iyo wax badan oo secret ah oo uusan sheegi karin ama warbaahin ka sheegi karin ama teleefon dasoo qayraanay ka sheegi karin yaa jira waxaan ilan lahaa siima ogaada arrintan arrin lagu khasaaraya maaha runtii waxaan qabaa oo aan rumaysnahay in ay noqon doonto hadday suuro gasho hadday suuro gasho nidaamkeeda aanu ku soconnaa waxaan rumaysnahay in uu noqon doono mid dadkani ku guuraysto oo ku nasto oo dhibaatooyinkii soo maray u kaga baxo hadda markaan caynkaa leeyahay meelo badan iyo siyaalo badan oo aan xogteeda ula socdo yaa jirta igama duwan yani waxaan idin odhan lahaa kalsooni ku qaba mas-uuliyiintiina taageera dhib ku filan bay qabaan taageera waxay ugu jiraan danta waa tiina iyo ta ubadkiina ee taageera aad iyo aada baan idiin salaamayaa ilaahayna waxaan ka bareeyaa iyada oo khaatimo guulaysatay in uu nolol isku keentuso inteena badan keena dhintana ilaahay naxariisto ilahay waxaan ka baryayaa inaynu guun iyo sharaf iyo fisig isku karaamayno in aan beri dambe aynu nidhaahno beriga caynkaa ah waanu idinka qaldanayn waan garanayaa kuwa badan baa oran doona laakiin waan ku rajo weynahay inaydaan ku khasaarahayn waxa aan idin soo qaadno ama aan imada dhaqmin aada iyo aad nala salaamaya
aad iyo aad baad umahadsan tahay guddoomiyaha baarlamaanka khaatimo maxamed sheekh cumar aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waraysigan aadna siisay golaha codka shacabka ee sideed iyo labaatan ama twenty eight aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baadna u salaaman tahay insha allahu unan malayn maayo inay noqon doonto markii koowaad iyo markii labaad aad baanu kaaga mahad celinaynaa guddoomiyuhu magaalada buhoodla